waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo xidhay shirweynaha labaad ee aqoonsiga hay-adda qaranka ee niira oo maalmihii lasoo dhaafay muqdisho ka socday waxaana shirweynaha ka soo qaybgalay madax kala duwan oo ay ku jiraan wasiiro agaasimayaal xeeldheeryaal ka kala socday dowlad goboleedyada dalka xildhibaano iyo martisharaf kale waxaana diradda lagu saaray waxyaabaha u qabsoomay hay-addaasi niira iyo sida looga gudbi karo caqabadaha jira ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay maarayaha guud ee hay-adda niira cabdiweli timacadde oo sheegay in ay rajaynayaan in ilaa iyo shan iyo toban milyan oo soomaali ah inay diiwaan geliyaan marka la gaaro sanadka laba kun sagaaliyo labaatan mudane madaxweyne waxaan rabaa inaan halka kugula wadaago progress manaha imbactiska degdega ah ee idgu uu keenay hadda waxaa la sameeyey waxaa ku xiraan labaatan iyo afar institution oo bixiya siddeetan iyo toddoba adeeg ayaa idga hadda si online ugu xiran inta offline ku xiranna way ka badan tahay intaas qiimeyn kuma aanan samayn laakiin waxaan u baahnaa inaan study ku samayno waxay sameeyeen konton kun of online verifications ayay sameeyeen in ka mida waxaa kaloo waxaan kaloo soddon kun oo qof digital i d bay haystaan oo muwaadiniinta one ka million oo aan diiwaan gelina ka mid a digital i d bay haystaan waxaa lagu xiray nidaamka e signature oo mudane madaxweyne aad ka warhaysid dowladda waxaa kaga bixi jiray lacag fara badan ayaa kaga bixi jiray dhinaca stationaryga brinteriska khadka lacagta maaragta lagu process garaynayo lacagtaas hadda waa waa waa inta aan hadda hordhac u helnay ma dhammaystirna sanadkii laakiin waxaan is leenahay way ka badanaysaa lacagta dowladda aan u seef garaynay markii la hirgeliyey e signatureka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cali xoosh ayaa isna sheegay in aqoonsiga qaranka uu gaari doono dalka oo idil runtii aqoonsigan qaranku waa abtirsiiyaha ummadda soomaaliyeed weeye abtirsiiyo kale ma leh dalkeennu halkaa magac buu leeyahay soomaalidu waxay tidhaahdaa ili il kama seexato haddii ishaan lagaa hayo ishaanu ma gamayso marka cidna magacyo uma kala bixin kadho halkaa dal weeye waa jiraan kuwo muxuu ahaa xuquuqdii muwaadinka qaranka qofka soomaaliga u lahaa kuwo ka leexinaya waa jiraan laakiin soomaalidu waxay tidhaahdaa siyaasiga xumi waa dabayl ku dhaafaysa weeye wax macnaa male maalin buu gudbayaa aqoonsiguna qoys kasta iyo qof kasta oo soomaaliya sidaa qorshaysan meeshiisuu ku gaarayaa wax badan oo anfaca oo marka aad dibadaha tagtaan waxa aad tahay aan la garanayn haddii dadkeena semberi wuxuu ku calaamadaysan yahay amni xume ee lagu qabto aadan wax caddayna iyo aqoonsiga wadan waxaa tahay lama yaqaano wax badan baa khatar u gelaysa marka dowladda soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh hogaaminayo in aqoonsiga qaranku uu qof walba helo oo qof kasta uu gaaro dadaal badan baa laga maray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ugu dambeyntii shirkaasi soo xiray ayaa jeediyey khudbad uu kaga hadlay muhiimadda ay leedahay qaadashada kaarka aqoonsiga ee niira waxaana uu sheegay in muwaadinka soomaaliyeed ee aan qaadan kaarkaasi aqoonsiga ay hor taalo su-aasha ah kuma ayaa tahay waa sheegnay qofkaan la aqoonin oo cidduu yahay aan la garanayn meeshuu muwaadin u yahay aan la garanayn muwaadin soomaaliya hadduu yahay edabtiisa iyo akhlaaqdiisa iyo suruuggiisa iyo waxa uu yahay aan la garanayn lalama macaamili karo xisaab bangi looma furi karo telefon mobile lama sii karo driving license ma qaada karo bropertyna ma lahaa karo waa in lagu yaqaanaa caliyaa la yiraa soomaali waaye tuulada maxaan ku irahdaa qurac dheerow ku dhashay maxaan ku irahdaa intaasoo sanadkaasoo dhashay ee taariikhdaas meeshaasuu degan yahay xirfadaasuu yaqaanaa shahaadooyinkaasoo haystaa warqadiisa aqoonsiga nambarkeeda waa kaa maalinta muwaadinka uu yimaado ee id nira id uu qaato ee nambarkaas la siiyo ilaa uu ka dhinto nambarkaasaa daba soconayo haddii aanay qofkii qaatay ee kaan qaadanin aanay farqi lahayn maxaa loo qaadana mar dhow qofka kaarka niira haysto iyo qofka aanan haysanin farqigay yeelanayaan laakiin marka aadan haysanin nin kaaro kaarka niira aadan haysanin waxaa ku hortaallo who are you dad badanaa kelmaddaasi ay dhibtay yay ku dhibin yay ku dhibin waa ka maarmay fak intaasoo siiraada am somaali waa ikana finish meeshaasay ku dhammaatay qofkaa daba hadli kara ama su-aal su-aal kalaa lagu weydii karaa oo nooc kale ah laakiin taas laguma weydii karo madaxweynaha soomaaliya ayaa dhanka kale waxa uu xusay in loo ogol yahay xitaa xubnaha al-shabaab inay qaataan kaarka niira ayna og yihiin inay dad u soo dirsadaan sidaan ay ku qaataan sida uu yidhi sidoo kale waxa uu soo jeediyey in la siiyo kaarkaasi lana diiwaan geliyo farahooda iyo wejigoodaba isaga oo ku dooday inay yihiin muwaadiniin soomaali ah oo argagixisa noqday siduu hadalka u dhigay waxaa la ii sheegay oo hay-adaha amniga ay warbixin igu soo siiyeen in khawaarijtii al-shabaab ay dad dadka ay soo direen ay dhaheen orod orda ee kaararka soo qaata ha qaataan shabaab oo dhan waxuu raba maraduu doona iyo xijaabkuu doona iyo koofiduu doonaa soo qaata kaarka ha qaato ha isdiiwaan geliyo farihiisa wejigiisa wixiisa hala diiwaan geliyo ha la arko meeshaas ha yaallo muwaadin soomaaliya oo la yaqaano calasow jaamac ama qowdhan la yidhaahdo sidaa ah oo argagixiso noqday waayo weli muwaadinimadii soomaalida kama bixin laakiin waa muwaadin argagixisow noqday dadka soomaalida oo colku yahay si looga qabtaa la yaqaanaa marka ha qaato ha yimaado noqo argagixiso haddaad tahay muwaadin xumaadayaad tahay muwaadin ummad kastana muwaadiniin xumaato oo xabsiya ku jirta oo meel walba joogtay leeyihiin marka taasna iyadana muxuu ahay mushkilad uma aragno
dhinaca kale waxa uu madaxweynuhu ka digay in lacag laaluusha laga qaato dadka shacabka ahi ee doonaya kaarka aqoonsiga isaga oo sheegay in ciddii lagu arko arrintaasi laga qaadi doono tallaabo maadaama ay xaaraan tahay lacagtaasi uu qaatay meel kasta magafaa joogo dadka i d kaarka ayaga aan qaadanayn businesska ka dhex sameeya qaadashada i d kaarka safka inta kusoo hormara warqadda warqadda inta qaato dadka ka iibsada waxaan leeyahay dadka waa ciriiriyo haysiine nin ama gabar gurigeedii inta seexatay saaka ka soo kacday soo qubaysatay soo quraacatay soo libisatay ayaa waxaad ka hormariyo haysaa mid laga yaaba xalay inuu meesha ku baryay ama xala saqdi dhexe inuu yimiday oo intaad taagnaay ayaad ka hormarinay lacagtaad ku qaadanaysa xalaal maaha lacag saxa maaha kan bixinayana lacag sax maxay ahayd xadiidka rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam alraashid laaluush bixiyaha iyo laaluush qaataha alraashid walmurtashi soomahayn laaluush bixiyaha iyo laaluush qaataha labadaba waxa ay leeyihiin waa naloo sheegay iyo xumaanta ay leeyihiin laaluush waaye ha bixinin ka bixinayo kan qaadanayowna ha qaadanin ha dulminin dadka cadaalad darre iyo kala muxuu ahay privileges ha samaynin niirana iyo ciidamada ammaankana inay dadka ilaaliyaan oo ay dadka ka qabtaan gafanayaasha noocaasa waan faraynaa haddii aa la yidhaah madaxweynaha soomaaliya ayaa intuu ka hadlayay shirkaasi waxa uu soo hadal qaaday muranka ka dhashay dalkugalka viisaha ee e visa isagoona yidhi dalalaa jira dayaaradda ma raaci kartid haddaadan fiiso wadan kuwaasaan la midnahay annagana kuwaasaan la midnahay ummadaha caalamka qaaraan fiise ka rabaynin oo ma yimid baasboorkiisa jamhuuriyadda hiblaka mi ahaa intri ha loogu dhufto waa dhammaatay kuwaa jira aan leenahay on arrival ha ku qaateen viisaha ha loo fududay kuwana waxaan leenahay noo imaanin marka horeba haddaanay viiso wadan adduunyadaa sidaa u dhaqanto annaguna sidaasaan u dhaqmaynaa yay dhibe yay ku dhibin soomaaliga walaalka ow yaanay ku dhibin dhibna adiga aad geysaninna kuma haysto baasboorka soomaaliga inaad qaadataa waxaaso dhan kaa xalliyo adoo baasboor soomaaliya a wata qofkii viiso ku weydiiyo waa dembiile markaas muxuu maxkamadda la aad dacwee dhanka kale dowlad goboleedka puntland ayaa si weyn uga hortimid mar kale hadalka madaxweynaha iyo qaadashada kaarka aqoonsiga ee nira wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka puntland maxamuud ciidi dirir oo shir jira-eed ku qabtay magaalada garowe ayaa sheegay in qofkii lagu arka kaarkaasi nira uu xarig mutaysan doono hadalkii wasiirka gaashaandhigga waxaa ku xigsaday madaxweynaha oo yidhi kaarka niisa kaarka niira al-shabaab ha qaateen wuxuu u masuusuqayaa markii la diiday doorashadii beenta ahayd ee aan abaabulka lahayn ee nidaamka lahayn ee aan laysku raaxsanayn ee sharciga dastuuriga aan ku fadhiyin ee uu beenta doonaya dadka inuu ku mijara habaabiyo oo doorasho diid ku noqdo inuu u masuusuqayo inuu kaararka niira geeyo meelaha al-shabaab degan yihiin oo uu yidhaha al-shabaab ha qaato kaararkii oo halkaa uu nafka raadinayo haddaba ciddii kaarka niira qaadata inagu puntland haddaynu nahay cadow baynu u naqaanay al-shabaab haddii xasan ku baaqay in niira kaarkeedii al-shabaab qaadatana de waa cadow wey qofkii lagu arkaa waa cadow waana xarig qofkii kaarka niira lagu arkaa waayo cadowgii laba iyo tobanka bilood ciidankeenu la dagaalamayeen cadowgii garaacad ka soo degay waxa weeye laba kun iyo toddobiyo tobankii boqolaalka ahaa toddoba boqol iyo dheeraadka ahaa ee garsuuj iyo garmaal lagu laayey iyagoo boqolaale maxaabiistoodii garowe la keenay bay la mid yahay kuwa aynu af urur iyo buuraha calmadow kula dagaalanay bay la mid yihiin ilaa laba kun iyo tobankii la dagaalamaynay waxba isma dooriyaan waxaynu ogey inuu ku duulayey maamul goboleedyada ku duulayay oo la dagaalamayey malaha al-shabaab uu shaati kale usoo geliyey oo kaadhisoosiyey buu noo soo diri doonaa haddana oo waddooyinka ay kusoo mari doonaan maadaama ay xidhantay wararka s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho